magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka shirka culimada ayaa ujeedkiisu ahaa baaq ku aadan dagaal beeleedyada ka socda qaar ka mid a gobolada dalka qaar ka mid a culimada ayaa sheegay inay xaaraan tahay in la banaysto dhiigga muslimka dagaallo beeleed ayaa ku soo laalaabtay soomaaliya waqooyi bartamaha ilaa koonfurta oo la isku dhammaanayo la isbaabi'inahayo qabaa'il hubkii dowladda haysta taangiye haysta zuu iyo dhashiike iyo baasuuke iyo dabamiishaar qoryihii dowladda haysta ayaa eber iska dhigahaya rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wasulxu khayr heshiisku waa khayr marka walaalayaal baaqan hadda culummada halkan ay ka jeedinayso aan qaadanno qof walboo muslima waxaa xil ka saaran in arrinkaa uu u istaago qofka kaloo walaalkiisa gacantiisa uu qabto haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahaba ilaahay agtiisa ayuu hawaab iyo ajal kaga helayaa waddanka ayaa inoogu degayo ilaahay baa raalli inooga noqonayo ilaahay raxmaddiisa ayaan ku helaynaa waad arkaysaan in cidhiiri iyo balaayo aan ku sugannahay roob la'aan ayna hayso abaar ayna hayso layslaaynayo maanta haddii aan allah u soo jeesanno oo dhiigga iyo maaragtay iyo sharaftayna aan ku ciyaarayno iyo qof walba maalkiisa aan banaysanayna aan iska dayno ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddiisa ayaan helaynaa waddankana waa inoo barwaaqoobayaa dowladdana waxaan ugu baaqaynaa in arrinka ay u istaagto yacni maanta asbaabaha keenaya sida hadda sheikhu noo sheegay dhulka waad ogtihiin oo axkaam sharciga ka taalla nabigu sal alla alay waslm xadis kalo saxiixa wuxuu yidhi annaasu shurakaa fi halaath dadku saddex sharako ayay ku yihiin daaqa iyo debka iyo biyaha saddexdaas waa saddexda daruuriga ah oo aan laga maarmin walidaalika maadaama bani aadamka uu yahay sayidka dhulka asaga la keenay inuu maamulo wixii gacanta bani aadamku ay gaartay uu noolaysto qofku oo ama beer ku noolaysto ama uu degaan ku noolaysto ayuu milkiyad u leeyahay taas asaga ilaa idankiisa laga helo lama soo geli karo laakiin dhulkan ilaahayoo iska daysan oo maanta aan u naqaano soodinta reer hebel iyo soodinta qabiil hebel aan u naqaano ee layska haruufayo laysku dilaayo waxaa waaye wax jaahiliya waaye waana asbaabaha dib u dhaca keena in mujtamacaadka hormaraan mujtamacaadka horumaray waxaas ma yaqaaniin marka walaalayaal xuduudaha ha la furo dadku ha isla degaano beeraha iyo guryaha iyo goobaha ganacsiga ha isku dhinac qabsadaano ha kala gurguursadaano ha isdhex galaano markaasaan islaamnimadii dhabta ahayd iyo dowladnimadii iyo horumarka deegaankuba u dhacayaa innama almunun ikhwatun aan ku turjubno yacni degaanka aan ku turjubno wadajirka aan ku turjubno cibaadada intaasan kusoo gabagabayn waxaan ugu baaqaynaa walaalahaas aan u sheegaynaa dhulka soomaaliyeed dhul ballaaran oo naga badan weeye dhulka ilaahay baa iskale dadka ilaahay ku abuurana waa ka badan yahay waana deeqaa biyihiisaa deeqa baadkiisaa deeqa marka inay dadku iimaanka isgeliyaan baa la rabaa baaqa culimada ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaal beeleedyo ay dad badani ku dhinteen ay ka socdeen qaybo ka mid a dalka